qiimaha khudaarta suuqyada kala duwan ee magaalada jowhar ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran taasi oo ay ku sheegeen ganacsatada inay sabab u tahay khudaar badan oo kasoo goday beeraha ku yaala deegaanada hirshabeelle maadaama dhammaan beeralaydu xilligani dhulbeereedka ah ay ku wada tabcadeen khudaarta si weyn ay u soo goday xasli maxamed cabdi oo ka mid a ganacsatada khudaarta ee magaalada jowhar ayaa ka warbixisay qiimaha hadda la kala siisto noocyada kala duwan ee khudaarta iyo waxa sababay hoos u dhaca ku yimid qiimaha khudaarta waxaan qabtaay basbaasaan aan gataay markaan gatay basbaaska labaatan kunanka aan kugadaa labaatan iyo shan aan kusii bixinaa ebel hor qaalas aa jirlaa kada rafiis noo noqday alxamdulilah shukur ansalaadan geed nus doolar aan gada jirin hadda shan kun aan gatooynay afar kun laba shan saddex kun hadda alxamdu ilaahay waana sii alxamdulilah nimcaan ku jirnaa kabsar caleentana iyadana saas barwaaqo lama kun maaskeeda shan kun hortii boqol iyo afartan aan kuguda jirna hadda nimco alxamdulilah aniga beeralaydaan ka mid ahay leyna waa ahay beeralayna waa ahay marka beerteyga wax ka geysto intaan beerteyga sii sugaayo waxaan kusii sugaa dalabka oo beerta aan kusii sugaa haddii beerteyga wax ka yimaadaana beerteygaan ka gadaha rabbi caalamiin shukur waxay hoos oo u dhacday dadkii dhanaa isla wada tacbii waa helnay wax waa ka faa'iidaysanay roobkii waa ka faa'iidaysanay dhanaa hadda islabada gali saasay khudaarta isas hoos oo u dhacdo faa'iidooyin kale maxaa lagaoo markay saa u badato lafaheedaaba inay ka timaada ah waxa ahbo lafaheeda xataa laga heli maayo laakiin markay qaal tahay lacag fiicana laga helaa waa kaasay sidoo kale laakiin hadda lacagteedaaba xariir ee filitaankeedii biihii tisbiigii lasii daawadii lasii waxaan ku dhahay lacagteeda maku helaystaad markay qaal tahay lacagteeda haa nadiifa agil had nool maalmeed kaleewa halkaas alyoon kaleewa loor hataa keesatid biriga loorkaas boqol kun hataa makuu noqonaya calaashaa laba kun aalgadoowaya kun iyo shan aalgadooa laba kun aal hortii haddii waxa la keeno loorkan keesatid afar boqol saddex boqol ay ku gooy jirta laakiin hadda ma jirto
beeralayda magaalada jowhar iyo deegaanada kale ee hirshabeelle sannadihii lasoo dhaafay aan dalagyo fiican u soo goyn ayaa sanadkani waxaa beeraha ka soo go-ay khudaar aad u badan taas oo keentay in qiimaha khudaarta uu si weyn hoos ugu dhaco